Hogaamiyaha maamulka SSC Khatuma ayaa dhagax dhigay terminaalka garoonka diyaaradaha degmada Laascaanood oo bulshadu si isku tashi ah ku dhisayaan. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee maamulka SSC Khatuma, mas'uuliyiin isugu jira xildhibaano iyo wasiirro iyo maamulka degmada Laascaanood. Guddoomiyaha guddiga horumarinta degmada Laascaanood Farxaan Cabdinuur Xaaji ayaa ka hadlaya munaasabadda dhagax dhigga ugu horeyn.
oo noqon doonta insha allaahu biidni illaahi alkariim maalmaha taariikhiga ah oo ay dowladda iyo bulshada reer s c ay marayaan waxay noqon doontaa maalin shaqo aada u muhiim ah oo dhan kastaba lafdhabar u ah bulshadeenna iyo dowladdeennaba la bilaabi doono si dhammaystiran oo qurux badan oo sharaf lehna ay u dhammaan doonto waa dhagax dhiggii terminaalka airboodka magaalada caasimadda ah ee laascaanood wuxuu inagu soo kordhin doonaa wax weyn dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maamulka SSC Khatuma Cabdulqaadir Cabdi Warsame ayaa ka sheekeeyay in bulshadu isku tashi ku dhisayaan dhismahan la dhagax dhigayo.
oo muddaba haddeer uu shaqey waa shaqaynayay airboodku falaydku waa imanayey marka waxyaabaha inaynu meeshii laga soo gelayay magaaladeenna iyo waddankeenna maadaama ay tahay in la qurxiyo la hagaajiyo waxaa weeye waa arrin aada muhiim ah munaasibna inoo wadaa kulligeenba in laga wada qayb qaatana ay tahay Eh, insha allahu tacaalaa waxaa halkan iyo munaasibadan in la dhagax dhigo dhiirigeliyey ganacsatadeenna qaaliga ah oo horena deegaanka xilli colaad lagu jiray iyo xilligan hadda horumarka loo jeestayba eh, naftooda iyo ma- dhaqaalahoodaba bixinayey oo hadda qaybtii koowaad ee horumarka sidii aynu wadogeyn maalgelinta ku sameeyey inay amniga oo ah waxa ugu horeeya wax ka qabtaan
dhanka kale hogaamiyaha maamulka SSC Khatuma Cabdulqaadir Firdhiya ayaa ka hadlay muda- munaasabadda isaga oo bulshada maamulka SSC Khatuma ku buuriyey inay ka qayb qaataan horumarinta degmada Laascaanood.
iyo guddi iyo shacab innagoo isku duuban waxaynu go'aansannay in aynu maantana garoonkan dhagax dhigno dhisanno sida ugu dhaqsaha badan leh waxaynu maanta doonaynaa inaynu halkan ka dhagax dhigno terminaalkii dadku ka soo degi lahaayeen ama ka dhoofi lahaayeen ee garoonkeenna diyaaradaha ee caasimadda laascaanood Een, qaybo kala duwan buu ka koobnaan doonaa oo la soo bandhigi doona haddii ilaha yidhaahdo garoonkeennu wuxuu u baahan yahay dib u dhis ballaadhan buu u baahan yahay Een, ilaahay idankii waa dhammayn doonaa waa wada dhisan doonaa qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan maantase waxaynu u madlannahay oo aynu halka u taagannahay Dhagax dhiggan ayaa ah terminaalka garoonka diyaaradaha ee degmada Laascaanood iyadoo ay maamulku sheegeen in bulshada deegaanka ay ka qayb qaadanayaan oo isku tashi lagu dhisayo.